bismillahi raxmaan raxiim runtii farxad weyn bay noo tahay maanta oo maalintii labaad ah oo aynu soo wareejinnay diyaaraddii daalo airline falaytkeedii u horreeyey oo idinkaa maqlayay kabtankii waday ninkaa ruushka khabiirka oo lagu tababaray muddo dheer wadi jiray british airwayska waa kaa ka markhaati kacay in condishonka muxuu ahaaye waxay soomaalidu taha beenaale markhaatigiisu fogeeyaa af jooga looma adeego waa kaa ka markhaati kacay in muxuu ahaayey uu yahay garoon aad u qiimo badan oo maanta kuwa yurub la mid ah aad iyo aad iyo aad muxuu ahaayey wixii ragu kaco rabbina aqbalo waa rumoobaan sidaasaannu runtii diyaaradaha ku wadi doonnaa muxuu ahaayey waxaanuna u rajaynaynaa muxuu ahaayey bashbash iyo barwaaqo bulshadan iyo qarankan oo dhan isla markaana garoonka waxaa lagu dari doonaa qayb dheeraadana waannu ku dari doonaa si dawladaha ugu waaweyn dunida oo dhammi ay halkan ka duulaan qarankan waxaanu doonaynaa inaannu ganacsigiisa dhiiri gelino inaannu dad badan oo maalgalay dadka maalgashada dunida soo dhiiri gelino oo soo jiidno marka waxay u baahan tahay inaad hesho dekado wanaagsan waddooyin wanaagsan iyo eerbodho wanaagsan siyaasaddaas ayaa xukuumaddani ka duulaysaa taasaa bartilmaameed iyo udubdhexaad u ah himladda iyo qorshaha qarankan ee aannu ku hagayno aad iyo aad ba umahadsantihiin khayr baan rajaynaynaa wasiir bal waxaad ka warantaa diyaaraddan iyo inta ay leegtahay ama qaadkeedu uu yahay
diyaaraddan waxaa la yidhahaa tan iyo tii shalay halkan ka degtayba waa diyaarada aan weligood soo fadhiisan ranweygan waxay muujinaysaa horumarka iyo isbeddelka ku dhacay ninna meelaanu hubin kuma miidaamiyo dayuuradihiisa dayuuradahaanaad arkaysaan tan iyo tii shalayba garoonkeenna iyo waxa yaallo oo dhanba way ka qiimo badan yihiin lacagtay ku fadhiyaan marka waxa weeyaan waxaanna waannu isla habaynay khubaradan horay u wada yimaadeen iyagoo wada sahana dhaatadaannu isla eegnay marka waxa weeyaan guul weyn bay u tahay qarankan iyo xukuumaddanba waana horumar la taaban karo ilaahay baana mahadde iskale subxaana wa tacalagaroonkii caalamiga ahaa ee caasimadda somalilan cigaal international airbort oo ay ka soo degeen diyaaraddii ugu horraysay shan iyo konton sane ugu weynayd new generation waa diyaarad casri ah oo maanta diyaaradaha ka duulay ethiopian airline air dream line baa ka weyn farxad weyn bay noo tahay waxay muujinaysaa horumarka iyo waxqabadka madaarkan laga sameeyey ee xukuumadda somalilan ee uu madaxweyne axmed siilaan iyo galwadeenka ka yahay ay ku tallaabsatay markii aannu furray saddex maalmood kadib waxaannu bulshada u sheegnay wasaarad ahaan inaannu ku jirro sidii aannu falaytyada u soo kala wareejin lahayn berrina qaar baa iman doona waxaannu ku rajoweynahay daalo inay halkan berrito diyaaraddeedii timaaddo shaqada halkan laga qabtay shaqo weynaa waa shaqo sidii loogu talagalay loo qabtay waa arkaynay maalmahan qaarkood in qaar ka mid a warbaahintiinnu oo aan isleeyahay anigoo u mahadnaqaya warbaahinta doorka ee horumarka nolosha iyo warfidinta somalilan ka qayb qaadato oo ay tahay waxaynu ammaan ku leennahay haddana qaarkeed waxaan arkaynay aan runtii muddo kar ahayn siday u dhegayeen in shaqadii qabyooday in ranwey burburay in ay waxba ka soo degi karin oo aad iyo aad u hoosaysa ummaduhu way ku faanaan waxa wanaagsan ee u qabsooma waanay isu qiraan guulaha siday isu dhaliilaan ee waxa ka xumaada la isugu dhaliilo ayaa guulahana laysugu ayaa la ysugu qiraa waxay guushan iyo waxqabadkan xukuumadda in runtii ma ahayn muxuu ahaayey in la qariyo in la muxuu ahaayey la dembabasana ma ahayn soomaalidu waxay tidhaahdaa waxaan leeyahay gabaygii salaan carar ninuu sidaasoo kale wax ka filayey oo xaaladdaasoo kale kaga bakayli buu lahaa waxba yaanu xeer ka imarin xoolana isiina xaashee nin liban kaa xistay xumihi waya indhaha caafimaadka qabaa way arkaan kuwa buka ee daafkiiyo bakoorada qabana waxaan leenahay ilaahay shuushka ha ka qaada oo waxa wanaagsan ee aannu qabanaynana ha tuso waxa dhaliisha lehee nala tusana bini aadamku wuu qaldamaaye waa u maskax furanna runtii dee ragga qaarkii waxay ka dhigan yihiin qoraxdaa muuqata in la tuso inay qorax tahay taana waxa uu nin carbeed oo gebayey wuxuu yidhi فكيف يصح بالأذهان شيء إذا احتاج النهار دليلا siduu caqligu u aqbali karaa waxba sidiisaba hadday qoraxduna markhaati u baato marka waxaan leenahay runtii waa guul weyn oo qarankan u soo hoyatay idinkuna aad iyo aad ba umahadsantihiin saraakiida iyo duulimaadyada dhoolatus iyo munaawaraadna ma gasho safetyga waa culbakumi haddaanay bayloodkaa iyo diyaaraddaa shirkadda leh aanay hubin inay halkaa ka degayso ama ka kacayso may soo direen daraasad camiiqaa lagu sameeyey waxan muxuu ahaayey maalinba rakaabka ay hayaan bay ku xidhan tahay diyaaradoodu maalintay rakaab badan hayaan ama qaadayaan sanay soo dirayaan siday berberaba iminka uga obrajin uga shaqaynaysay maalinta ay mid yar rakaabku yarayaan mid yar bay soo dirayaan saasoo kale diyaaradaha kalena waa sidaasi lamida daalo iyo jubba iyo marka waxa weye waxaani wax kaftan iyo ciyaariyo iyo siyaasad gala maaha iyo muxuu ahaye waa wax nolosha iyo rasmiya sidaa ay ka wada qirayaan ayaa ranweygeenu yahay mid rasmi u wanaagsan ranweyga waxaanu doonaynaa inaannu qayb kale xukuumad ahaan ku darro si diyaarado dunida maro oo dhammi ay u iman karaan iyadana wakhti aan fogayn iyo lighting systemkii iyo waxaasoo dhan wakhti aan fogayn oo bila ka badnayn ayaa noo qoshaysan inaan ku dhammo aad ba mahadsan